meel keliya unba dagaal ka socda oo nimankaa dagaalgalayaasha ahi ee ayaabahana waa joogeen meesha la yidaahdo suuj ayay ku jiraan oo dooxa si wax yani god ah laba saddex god baa ku yaal meesha marka shalay dagaalku waa socday xalay covid tobankii iyo shan iyo labaatan midid bay damceen inay meesha ka baxaan oo cararaan ciidamada is heleen dabadeetana markii la rasaaseeyey dib ay u yaaceen wixii dhintay mooyaane wixii kale ciidamaduna waa ku hareereysan yihiin meelay u bixi karaan baa iska yar khasaare runtii dhinacayaga hal askari baa shalay dhaawacmay dib kale oo xaggaa ka jirtaana ma jirto ciidamaduna waa ku hareereysan yihiin marka ilaa hadda tirada godkaas suuj ku jirta oo aada la dagaalamaysaan ma ogtihiin ama ma ka war haysaan runtii tirada qofba waxbuu sheegayaayo cid intay iskortaagtay kow laba tiri ma jirto laakiin qiyaas ahaan laba boqol iyo konton dadku dowdhowbay ahaayeen marka ilaa hadda waxaa idiin qorshaysan oo aada meeshaas ka damacsan tihiin maamul ahaan maxay yihiin waxaa noo qorshaysan waxa weeyaan nimanka inaan soo afsaxo kollada inta ku jirta inaanay dalka intiisa kale u gudbin muxuu ahaa meesha ka yimaadeenna aanay ku noqonin waxay la tahay sida keliya hadda aanu samaynayno ama qorshahayadu yahay waxa weeye inaanay dhinacna u bixin waxaa maqmaqlayay waa isdiidayaan iyo waa sidan iyo nimankani runtii waa cadow ummadda soomaaliyeed iyo caalamkao dhan ba u cadowa waxay la tahayna isku meel baana looga soo wada jeedaayo runtii cid yani lagu eedeynayo hadda dagaalkan iyo cid lagu eedeynayo imaatinkooda puntland ma ay jirto marka waxaa jira warar sheegaya in ciidamada puntland khasaare uu ka gaaray meelaha qaar ee lagu dagaalamay taa maxaa ka jiro runtii dhinaca nugaal waxba khasaaraha aan ahayn dhaawacyo qaarkood aada u fudud yihiin ma jiraan laakiin dhinacan kale kulid dagaalka ka soconaya waa run kolley laba askari baa dhinacayaga dhintay ilaahay haw naxariisto dhaawacna waa jiraa toddoba sideed baa jira rag aada u badan bay ahaayeen runtii aada iyo aadna waa u dhinteen bimacnal keliman dad aada u badan baa ka dhintay laakiin cadadka dagaalku meel daaxsan oo dheer buu ka dhacayay midba waxbuu arkayey marka markaanu isu geyne ee qiyaastii sameynee saraakiishii kulli soo wada qiimayso umaanu khasaaraha gadaal ka sheegaynaa laakiin aada bay u dhinteen nimankaas waxay u muuqataa in uu idinku sii daba dheeraanayo oo dhowr maalmood uu qaatay dagaalkaasi isleedahay waxaa u baahan tihiin gurmad dowladda federaalka ama amisom idinkaga imaada marka ugu horeysa ciidamo amison ama ha ahaato ama ciidamo shisheeye ha ahaatee puntland qorshaha uguma jirto inay dalka ka dagaalamaan puntland waa ku filan tahay runtii dagaalkana waxaa dheereynaya ninkii yaqaana puntland baa yaqaanee dhulku waa buulaley waa duxooyin qarar jidad dhulkan iminka suuj sayid maxamed cabdulla xasan dhulkii ku dagaalami jiray weeye waa dhul very strategic ah haddii ay galaanna ay adag tahay laakiin niman aan raashin haysan runtii biyo way haystaan oo meesha ceel baa ka qodan hadda laakiin raashin ma haystaan gurmad iyagoo imanayaan ma jiro jaho walba waa ka xidhnay goob walba iyo meel walba waa ka xidhnay marka yacni taasaa dheereynaysaa dhinaca federaalka iyagaaba dhibi haystaa dowladda federaalka in uun dhinaca saanada iyo waxaana laga taageera mooyaane ciidanna loo soo raraayo waxaan u malaynayaa inaanay qorshaha anagana noogu jirin dowladda federaalka noogu jirin